iminka waxaynu akhrinaynaa cutubka kow iyo tobanaad ee luukos tukashadow ciise xertiisa baray meel buu ku tukanayey oo goortuu dhammeeyey mid xertiisa ka mid ah ayaa ku yidhi sayidow na bar si loo tukado sida yooxanaa xertiisa u baray wuxuu ku yidhi goortaad tukanaysaan dhaha aabbaha iyaga jannada ku jirow magacaagu quduus ha ahaado boqortooyadaadu ha timaado maalinba maalin kibistayada nagu filanna sii oo naga cafi dembiyadayada waayo annaguba waa u cafinnaa mid walba oo aannu qaan ku leennahay oo jarribaaddana hannoo kaxayn tukasho joojin la'aan ah iyo masaalka ku saabsan saaxiibkii sakhda dhex yimid wuxuuna ku yidhi kiineebaa saaxiib leh oo sakhda dhexe u tegaya oo ku odhanaya saaxiibow saddex kibsood i ammaahi waayo saaxiibkay ayaa safar iiga yimid oo waxaan hor dhigo ma hayo kaasaana gudaha ka jawaabaya oo odhanaya ha idhibin albaabka waa la xidhay carruurtayduna sariirtay ila jiiftaa umana kici karo inaan wax ku siiyo waxaan idinku leeyahay in kastoo aannu kici doonin oo aannu siin doonin saaxiibnimadiisa aawadeed weliba baryabadnaantiisa aawadeed ayuu u kici doonaa oo u siin doonaa in allah intuu u baahan yahay waxaan idinku leeyahay weyddiista oo waa laydin siin doonaa doona oo waad heli doontaan garaaca oo waa laydinka furi doonaa waayo mid kasta oo weyddiista waa la siiyaa kii doonaana waa helaa kii garaacana waa laga furi doonaa midkiinneebaa oo aabba ah haddii wiilkiisu kibis weyddiisto dhagax siinaya ama hadduu kalluun weyddiisto kalluunka meeshiis abeese siinaya ama hadduu ukun weyddiisto dabaqallooc siinaya haddaba idinka oo shar leh haddaad garanaysaan inaad hadiyado wanaagsan carruurtiinna siisaan intee ka badan ayaa aabbihiinna jannada ku jiraa ruuxa quduuska ah uu siin doonaa kuwa isaga weyddiista ciise jawaabtiisii markii lagu ashtakeeyey inuu caawimaadda shayddaanka ku shaqeeyey wuxuu saarayey jinni carrabla waxaana dhacay goortuu jinnigii baxay inuu kii carrabka la'aa hadlay dadkiina way la yaabeen laakiin qaarkood ayaa yidhi wuxuu jinniyada ku saaraa be'elsebul oo ah madaxda jinniyada markaasaa kuwo kale oo jirrabaya waxay ka doonayeen inuu calaamo cerka ka tuso laakiin isagoo garanaya fikraddooda ayuu ku yidhi boqortooyo walba oo kala qaybsantaa cidla bay noqotaa guri guri ka qaybsamaana waa dumaa shayddaankuna hadduu kala qaybsamo boqortooyadiisu sidee bay u taagnaan doontaa waayo waxaad tidhaahdaan waxaad jinniyo ku saartaa be'elsebul anigu haddii aan jinniyada ku saaro be'elsebul wiilashiinnana yay ku saaraan sidaa darteed iyaga waxay ahaanayaan xaakinnadiinna laakiin haddaan jinniyada ku saaro farta ilaah waxaa idin timid boqortooyada ilaah nin xoog leh oo hubaysan markuu ilaalinayo barxaddiisa alaabtiisu waa nabadgelaysaa laakiin mid ka xoog badan goortuu ku soo baxo oo ka adkaado wuxuu ka qaadaa hubkiisii uu isku halleeyey oo wuu qaybiyaa wuxuu ka dhacay
kan aan ila jirin waa iga gees oo kan aan ila ururin waa firdhiyaa
jinnigu waa ku noqday meeshuu ka baxay jinniga wasaqda leh goortuu ninka ka baxo wuxuu maraa meelo aan biyo lahayn isagoo nasasho doonaya oo markuu heli waayo wuxuu yidhaahdaa waxaan ku noqonayaa gurigaygii aan ka baxay oo goortuu yimaado wuxuu helaa isagoo xaaqan oo hagaagsan markaasuu tagaa oo wuxuu wataa toddoba jinni oo kale oo ka xunxun isaga wayna galaan oo halkaas joogaan ninkaas wakhtigiisa dambe ayaa ka darnaada wakhtiga hore waxaa dhacay goortuu waxyaalahaas yidhi in qof dumar ah oo dadka ka mid ah codkeeda kor u qaadday oo ku tidhi waxaa barakadaysan uurka ku siday iyo naasihii aad nuugtay laakiin wuxuu ku yidhi runtaa laakiin waxaa barakadaysan kuwa hadalka ilaah maqla oo xajiya ciise waa ka digay in calaamooyin la doono goortii dadkii badnaa isugu soo ururayeen wuxuu bilaabay inuu yidhaahdo qarniganu waa qarni shareed calaamo bay doonayaan lamana siin doono calaamadda yoonis maahee waayo sida yoonis calaamo ugu noqday reer nineweh sidaa oo kale ayuu wiilka aadanuhu calaamo ugu ahaan doonaa qarnigan boqorrada koonfureed waxay xisaabta la kici doontaa dadka qarnigan wayna xukumi doontaa waayo waxay ka timid meesha dhulka ugu shishaysa inay xikmadda sulaymaan maqasho oo bal eeg mid sulaymaan ka weyn ayaa halkan jooga nimanka niniweh waxay xisaabta isla taagi doonaan dadka qarnigan wayna xukumi doonaan waayo waxay ku toobad keeneen wacdigii yoonis oo bal eeg mid yoonis ka weyn ayaa halkan jooga waxaa ilayska laga barto ma jiro nin goortuu ilays shido dhiga meel qarsoon ama weel hoostiisa laakiin wuxuu saaraa meeshii ilayska si ay kuwa soo galaa iftiinka u arkaan ilayska jidhkaagu waa ishaada ishaaduna markay hagaagsan tahay jidhkaaga oo dhammu waa iftiimaa laakiin goortay xun tahay jidhkaaguna waa gudcur haddaba iska jir si iftiinka kugu jiraa aannu gudcur u ahaan haddaba haddii jidhkaaga oo dhammu iftiimo aannuna lahayn meel gudcur ah waa wada iftiimaa sida goortii ilayska dhalaalayaa uu ku iftiimiyo ciise wuxuu canaantay farrisiintii iyo kuwii sharciga yaqiin goortuu hadlayey nin farrisi ah ayaa weyddiistay inuu wax la cuno wuuna galay gurigiisa oo cunto u fadhiistay farrisigii markuu arkay waa yaabay waayo cuntada horteed ma uu fara xalan sayidka ayaa ku yidhi haddeer idinkoo farrisiin ah waxaad dusha ka nadiifisaan koobka iyo xeedhada laakiin xaggiinna hoose waxaa ka buuxa dulun iyo shar duqunniyahow kii dusha sameeyey miyaannu gudahana samaynin laakiin waxa gudaha ah saddaqad u bixiya oo bal eeg wax walba waa idin nadiifsan yihiin laakiin waa idin hoog farrisiin yahay waayo reexaanta iyo kabsaarta iyo qodaarta oo dhan toban meelood ayaa meel ka bixisaan oo waxaad dhaaftaan xukunka iyo jeclaanta ilaah waxaad lahaydeen inaad waxaan samaysaan oo aydnaan kuwo kala dhaafin waa idin hoog farrisiin yahay waayo waxaad jeceshihiin kursiyada hore oo sunagogyada iyo salaanta suuqa waa idin hoog waayo waxaad tihiin sida xabaalo aan muuqanaynin nimanka dulmarayaana aanay garanaynin kuwa sharciga yaqaan midkood ayaa u jawaabay oo ku yidhi macallimow markaad waxaas leedahay annagana waadna caayaysaa markaasuu ku yidhi idinkana waa idin hoog sharciga sheegayaal yahow waayo waxaad nimanka ku rartaan wax culus oo qaadiddoodu dhib leedahay idinkuse farihiinna midkood kuma taabataan culaabta waa idin hoog waayo waxaad dhistaan xabaalaha nebiyada awoowayaashiinse way dileen haddaba waxaad tihiin markhaatiyaal oo aad ogoshihiin shuqulkii awoowayaashiin waayo iyagaa dilay idinkuna waad dhistaan xabaalahooda sidaa darteed xikmadda ilaah ayaa tidhi waxaan u diri doonaa nebiyo iyo rasuullo qaarkood waa la dili doonaa oo la silcin doonaa in qarnigan la weyddiiyo dhiiggii nebiyada oo dhan oo daatay tan iyo aasaaskii dunida oo laga bilaabo dhiiggii haabiil ilaa dhiiggii sakariyas kii ku dhintay meeshii allabariga iyo meesha quduuska ah dhexdooda runtii waxaan idinku leeyahay qarnigan ayaa la weyddiin doonaa waa idin hoog sharciga sheegayaal yahow waayo furihii garashada ayaad qaaddeen idinka qudhiinnu ma gelin oo kuwii gelayayna ayaad ka hor joogsateen oo kolkuu meeshaas ka baxay culimmada iyo farrisiintu waxay bilaabeen inay aad ugu dhirfaan iyo inay wax badan kaga hadlisiiyaan iyagoo gaadhaya inay ku qabtaan wixii afkiisa ka soo baxa